الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابنيا آية كنتناد من سورة الإسراء قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فضركم أول مرة waxaynu ku soo jirnay aayaadkii ka hadlayey qoladii tiri ma markii aan baaba'no oo lafa noqonno ayaa mar labaadna la soo saarayaa khalqan jadiida aayaddaa hore iyo aayaadkan dambaa isku xidhan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa qaaluu waxay dhaheen kuwii gaalada ahaa aidaa kunnaa markaan ahaano cidaaman lafo iyo warufaata burbur markaan noqonno a innaa hanaga la mabcuuduuna mayaa nahay kuwa lasoo saarayo lasoo bacsinayo khalqan jadiida ma nala abuurayaa ma nala soo saarayaa oo ma nala abuurayaa khalqan jadiida abuur cusub mayaa nala soo celinayaa intaan baaba'nay ka bacdi qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam kuunuu ahaada xijaaratan dhagax ahaada ow xadiidan ama bir ahaada ow amase khalqan abuur ahaada oo mimaa kii ahaa xaggiisa ka ah khalqigaas yakburu ku weyn fii suduurikum laabihiinna dhexdooda waxaa doontaanba ahaada waa laydin soo celinayaa ilaahay baana taa awooda subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan qul waxaa dhahdaa kuunuu ahaada xijaaratan ow xadiida xijaaratan waa dhagax waxay ka dhigan tahay low kuntum xijaaran xijaaratan low kuntum xijaaratan ow xadiidan haddaa xataa ahaataan dhagax iyo biro ilaahay waa mid awooda soo saaridiinna iyo nooleyntiinna iyagu waxay la yaaban yihiin markaan lafa noqonnay mayaa abuur cusubna la soo saaraya lafahan cidaaman wa rufaatan ajsaadaasi xaggee ka soo jeedaan shay noolaa baaba lahaan jiray shay noolaa xubnihiisii in inta la soo celiyo nolo la soo geliyo iskaba dhaafe haddaa noqotaan dhagax iyo biro soo wax ka fog maaha nololba oo nolol iyo xayawaannimo iyo xayaataba wax aada uga fog soo maaha xataa haddaa noqotaan qul kunuu ahaada xijaaratan aw khalqan aw xijaaratan aw xadiidan aw khalqan mimaa yakburu khalqi oo mimaa kii ka yakburu fii suduurikum laabihiinna dhexdooda ku weynoo nolosha aada uga fog sida samaawaadka iyo cirarka dhulalka oo kale cirar iyo dhulal oo kale waxaan xayaato iyo nololba laga suuraysan karin waxaa doontaanba ahaadoo waa laydin soo celinayaa macnaha weeyaan oo dib baa laydiin soo saarayaa marka idinka waa laydin noolaynayaa waa laydin soo celinayaa wey xayaatadaasaa laydinku soo celinaya sidaas baa marka usluubkaa loogu keenay ow khalqan mimaa yakburu fii suduurikum khalqigaasi waa khalqiyadaa ilaahay oo waaweyn oo cajaa'ibta ah oo awoodda badan ilaahay geliyey subxaanahu wa tacaala oo mimaa kia yakburu fii suduurikum suduurtiinna iyo laabihiinna ku weyn waa laydin soo celinayaa waa laydin soo saarayaa kuwaan iyagu bacfigiibay inkirsan yihiin isi soo saarkiibay inkirsan yihiin markaasaa waxaa la leeyahay waa laydin soo celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idin soo celinaya ilaahay awooddiisuna waa mid shaamila oo ballaaran oo idin soo celinaysa macnaha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fasayaquuluuna waxay odhan doonaan waxay odhan doonaan man yuciidunaa yaana soo celinaya man yuciidunaa man kumaa yuciidunaa hannagana soo celinaya yaa nolol nagu soo celinaya intaan baaba'nay ka bacdi qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedow calayka asalaatu wasalaam alladii fadarakum awala mara waxay ka dhigan tahay qul waxaa dhahdaa yuciidukum waxaa idin soo celinaya aladii macbuudkii baa idin soo celinaya ya khaaliqi fadarakum idin abuuray awala maratin maratii u horreysay yaa allihii idin abuuray ee idinkoo caddama oo aan jirin idin idin soo ahaysiiyey ilaa ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala iyagoo aan jirin wujuudkaa la keenay caddam bay ahaayeen allahaasaa idin soo celinaya markaad sidaa dhahdid fasayunqiduuna waxay dhaqdhaqaajinayaan ilayka adiga xaggaada ru'uusahum madaxyadooday dhaqdhaqaajinayaan madaxyaday ruuxayaan waxa la diidan yahay oo madaxa laga ruxo oo madaxa la dhaqdhaqaajiyo sidaasoo kale madaxii bay dhaqdhaqaajinayaan waa kibir iyo isweynays isweynayn iyo istibcaad waxa la yidhaha fogays see ku dhici kadha qof madaxa ruxay waxuu le macnaha loo sheegay aan caqligiisa geli karin oo kale madaxay ruuxayaan fasayunqiduuna waxay dhaqdhaqaajinayaan yuxarikuuna ru'uusahum madaxyadooday dhaqdhaqaasinayaan ilayka xaggaada ru'uusahum madaxyadooda iyagoo mutacajibiina mustahzi'iin jees jeesaya oo mutacajibiin oo yaaban markaasay waxay dhahayaan waxaasaa meesha ku jira su-aale goormaa bacfigaasi iyo isu soo celintaasi noqonaysaa haddii la yidhi waa laidin soo celinayaa goormay dhacaysaa qul waxaa dhahdaa jawaabtii baa la siinayaa su-aashaa meesha ku jira jawaabteeda qul waxaa dhahdaa casaa waxaa xaqiiqa an yakuuna inuu ahaado qariiba mid dhow casaa min allaahi takuunu waajiba waa inagii soo maraynay casaa an yakuuna qariiba bacfigaas iyo isu soo saarkaas an yakuuna qariiba inuu ahaado mid dhow lianna kulla maa huwa aatin shay kasta oo imaanaya muddo dheerba ha qaatee waa qariib ila hadda qur-aanku markuu soo degayey mar fog bay ahay shayga mar haddii uusan sii fogaanayna kugu soo socdo soo dhammaanayo oo taariikh la sugayo wax soo socdo uu yahay waa iska qariib marka waxa weeyaan waa arrin xaqiiqa ah oo imaanaysa casaa waxaa xaqiiqa an yakuuna inuu ahaado qariiba mid qariiba oo dhow inuu ahaado saasaa loogu jawaaba casaa an yakuuna qariiba marka iyagu maxay aaminsan yihiin wax bacfiya iyo wax isu soo saara in uusan jirin waxay baciidsanayaan qof baaba'ay oo dhintay oo la waayey see baa dib loogu soo celinaya isagaiyo nool oo awooddiisi leh oo soconaya see baa dib loogu keenaya marka waxay leeyihin wayaquuluuna mataa huwa goormau imaanaya ixyaha laysoo noolaynayo iyo icaadadaa laysu soo celinayo waa goormo qul waxaa dhahdaa casaa an yakuuna an yakuuna inuu ahaado baciga iyo icaadadaa isu soo celintaas qariiba casaa ay xaqa wawajaba an yakuuna qariiba liannahu madaa akaru zamaan sideedaba waqtiga badankiisa waa tegey waktiga badankiisa mar hadduu tegey wa baqiya aqaluhu intii yarayd baa hadhay ilaa ummaddan waxaa lagu matelay ummad adduunka kala qabsatay oo lagu sa'asay casarkii qorax casar joogta meel gaaban maraysa way dhacaysaa adduunka ka soo bilow markii qoraxdu soo baxday ummadihii hore qoloba inbay soo joogeen qoraxdaa soo socotoo kale qoraxdaa soo socotoo kale gelinkii hore waa dhammaaday gelinkii dambena ummado kalea la qaybsaday iyagu marka casarkii halkaasoo kale kaga addanyihi marka waktiga badankiisa waa tegey maxaa haray intii yarayd baa hadhay qadar yar oo kooban ayaa haray si kasta u badato qadarkaasi inta tagtay markii loo fiiriyo waa in yar weeyaan casaa fil asli waxaa loo isticmaalaa damaca waxaa la quudarraynaya waxaa laga yaabaa waxaa la rajaynayaa wa fii kalaamihi tacaala ilaahay hadalkiisa markay ku jirhana waa lilwujuub casaa yacni annahu qaruba waqtuhu qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yowma yadcuukum udkuruu waxaa xusuusta xusuusataan yowma maalin yadcuukum oo idiin yeeraya rabbi baa idiin yeeraya yowma yadcuukum waa maalinka inta laydinsoo bixiyo yowmulxashriga ah oo ilaahay idin wacayo maxaa laysku wacayaa lilijtimaaci fi lmaxshar makaanu isi soo xashrinta in lagu soo ururo oo halkaa la iskugu yimaado yowma yadcuukum maalinta isaga xusuus oo fatastajiibuuna aada ajiibaysaan bixamdihi xaalaa ku marantihiin ilaahay xamdintiisa ilaahay baa ajiibaysaan cid diidaysa ma leh markaas xamdigiisaa ku larantihiinoo subxaanaka allaahumma wa bixamdika iyo wixii la midabaa wada akhriyaysaan kulligiin oo fatastajiibuuna fatujiibuuna wey aada ajiibaysaan ilaahay amarkiisa bixamdihi xaala ku laranti oo watadunnuuna aada u malaynaysaan in labistum maa labistum inaydnaa nagaan ilaa qaliilaa wax yar mooyaane wax yar inaa adduunka joogteen bay idinla noqonaysa dhibaatada idiin muuqata maalinkaa shadaa'iddiisa khatarihiisa cadaabyadiisa iyo ciqaabiyadiisa howlka taagan waxaad moodaysaan oo u malaynaysaan adduunyaba inaydnaan ku nagaan ilaa qaliila wax yar maalin ama maalin barkeedoo kale wax yar inay adduunka ku soo nagaadeen sidaas unbay la noqonaysaa waqul waxaa dhahdaa nebiyullaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam marka markaa la soo saaro iyaga waxay la noqonaysaa wakhti aad u yar kaannahum yowma yarawnaha lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaaha yaa galab ama subaxoo kale inay adduunka joogeen maa labisuu hayra saaca aayad kale waxay moodayaan saacad wax ka badan inaysan adduun soo joogin markii la dhaho kam labistum fi lardi cadada siniina qaaluu labisnaa yowman aw bacda yowm marka sidaasoo kale wey in labistum ilaa qaliila sidaas bay noqonaysaa leanna adduunkan markii la dhinac dhigo aakhiro adduunkaani wuxuu iska noqonayaa wax yar buu noqonayaa aakhirana waa wax badan oo ballaaran weeyaan wax badan oo ballaaran weeye aakhiru qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waqul licibaadii waqul waxaa u dhahdaa licibaadii addoommadayda waxaa u tiraahdaa nabiyullaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam yaquuluu addoommadaydu ha yihaahdeen yaquuluu ha yidhaahdaan bimacnaa yaquuluu oo bimacnaa yadkuru ah ha xuseen oo ha yidhaahdaan addoommadaydu liallatii tii hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd addoommadaydu ha xuseen oo ha yidhaahdaan dariiqada iyo khasladda hiya axsan ah mid wanaag badan markay gaalada la hadlayaan yaquuluu ha u yidhaahdeen mushrikiinta tafaasiir baa ku jidhee in hadalka lagu wado mu'miniintu ha u yidhaahdaan gaalada markay la hadlayaan oo la doodayaan oo la khidaabayaan kelimaad wanaagsan ha yidhaahdaan hadal dabacsan ha yidhaahdaan hadal wanaagsan ha yidhaahdaan mar kastaba mu'miniintu hadal wanaagsan ha ku hadlaan waqul waxaa u dhahdaa licibaadii addoommadayda oo mu'miniinta ah yaquuluu ha yidhaahdaan oo gaalada iyo mushrikiinta ha u dhahaan allatii ti hiya iyaduba axsanu axsanka ah waana la sheegi doonaa midda axsanka ah maxaa yeelay jumladana soo dhex gashay inna shaydaana shaydaanku yanzaqu baynahum dhexdooda waa mid fasahaadinaya shaydaanku dadka waa isku dirayaa waa fasahaadinayaa sharbou ku kicinayaa dhexdooda naarulfitna buu macnaha hurinayaa inna shaydaana yanzaqu baynahum maxaa yeelay inna shaydaana baa yanzaqu baynahum ilaahay wuxuu yidhi inna shaydaana shaydaanku kaana wuxuu ahaaday waa fii qadiimi اlasmaan waagii hore weligeedba horay wuxuu u ahaaday waa hadda yahay oo horayba u soo jidhay kaana wuxuu u ahaaday shaydaanku lilinsaani insaanka caduwan cadow cadowgaasoo mubiina cadownimadiisu caddahay shaydaanku waa mid cadaawadiisu caddahay ina shaydaana kaana lilinsaani caduwan mubiina shaydaanku sharkaasuu kicinaya waxa weeyaan waxaa la tilmaamay shaydaanku dhibaatooyinka uu dadka ku dhex kicinayo muran buu dhex gelinaya wuxuu dhex gelinayaa dood sidaa darteed waa iyada la reebay qofku walaalkiis inuu ku taago hub ama bir waxyaalaha wax dila shaydaanku wuxuu samaynayaa waa gujinayaa walaa yushiiranna axadukum ilaa akhiihi bisilaax nebigu calayh salatu asalaam xadiidka imaam axmed warinayo midkiin yousan walaalkii hub ku ishaari maxaa yeelay ma oga waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu gacantiisa gujiyo oo inta hubkii qofkii ku dhaco toorada ku taagay ama warankii ama balaayadan hadda dee jidho xabadaha iyo wax la mida isagoo ku caycayaaraya wax badan bay dhacday inta wixii ku dhacaan oo markaa qofkaas ku dhaco fii xufrati min annaari god naara marka walaalka laguma taago hub kasiya kama atoonna shaydaan baa gujinaya oo dabada u qabanaya kaasaa hubkii baa dhacaya isagii baa ka shaqaysanaya gacantii buu ku riixaya qofkii wixii baa mudaya ama ku dhacaya cadaawadda shaydaanku marka waa iska cad horay bayna u soo bilaabatay nebi aadan buu jannada sababtiisa looga saaray waa isagii shaydaanku ku dhaartay uma la'aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim dhaar waxaan ku maray inaan dadka kaga imaado xagga hore xagga dambe xagga midig xagga bidix shaydaanku kamahali shaydaan id qaala lilinsaani kfur waa midkaa weeye insaanka wuxuu ku yidhi gaalow gaalnimo ugu yeeraya falamaa kafara marku gaaloobay insaankiioo raacayna shaydaan wuxuu yidhi qaala innii berii'u minka beri baan kaa ah wuxuu rabaa inuu halkan ku rido shaydaanku marka waa sidaa weeye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina shaydaana kaana lilinsaani caduwan mubiina rabbukum aclamu bikum kelimaddan aayaddan waa kelimaddii muuminiinta lalahaa ku dhawaaqa oo xusa oo kelimadee addoommadayda waxaa u dhahdaa yaquuluu lilatii allatii hiya axsan sooma hayn allatii hiya axsan waatan kelimadda la leeyahay mu'miniintu ha dhaheen waa middaan gaalada markay la hadlayaan maxaa la rabaa inay dhahaan rabbukum rabbigiin baa aclamu ku ogaal badan oo caalimku ah bikum idinka ilaahay baa idin og in yasha ilaahay hadduu doono yarxamkum idin naxariistee waa idin naxariisanaya ow in yasha ilaahay hadduu doono yucadibkum idin cadaabee oo waa idin cadaabaya wey hadduu ilaahay doono waa idin naxariisanaya towfiiq buu inta idin siiya iimaan baa ilahay idin waafajinaya hadduu ilaahay doonana waa gaalnimaa ku dhimanaysaan iyo cisyaan cadaabkiibaa saa ku gelaysaan kelimadda la leeyahay mu'miniintu ha ku qowleen addoommadayda wanaagsan waa kelimaddan baa layidhi rabbukum aclamu weeyaan rabbukum aclamu bikum in yasha yarxamkum ow in yasha yucadibkum taa weeye baa layidhi waxaa laga qaatay baa layidhi gaaladaas khaatimadooda ilaahay baa og inaan waxba lagu jeesjeesin oo la xaqirin waxay ku dhiman doonaan ilaahay baa og waa sidaa aayaddu kuu sheegayso rabbigiin baa idinku ogaal badan wey axwaashiinna ilaahay baa ka warqaba qofkii iimaan ehel u ah ilaahay baa og kaanu ahayn ilaahay baa og iyagaa waxay dhaheen baa layidhi agoonkii abidaalib see nebi looga dhigo abidaalib wiilkiisii agoonka ahaa aan waxba haysan waxay u qabaan xoolahan badan inay nebinimadu qofkii haystaa uu munaasib u yahay bimoodaya kuwan gaajaysanoo qaawan suhayb iyo bilaal iyo khabaab iyo iyo kuwa la midkaa iyaguna maxay ahaayeen iyadoo dadkii waaweynaa ma raacin kuwaasaa raacay welidaa waxaa la yidhahda qofku hadduu nebiga agoon yidhaahdo isagoo tanqiis uga jeeda in lagu idlaaqo lama ogola isagoo taxqiir uga jeeda xaqirid xataa aftaa bacdulmaalikiya culimmada maalikiyada qaarkood waxay fadwoodeen ilaa wax kastoo xaqiraada lama ogolay kelimadii baa marna qofku xaqiraad uga jeedi karaa marna uusan uga jeedi karin xaqiraad marka looga jeedo culimmada xataa maalikiyada barkood waxay fadloodeen biqatli qaa'ilihi qofka sidaa yidhi in la dilo kamaa fi shifaa'i ashifaa bitacriifi xuquuqi lmustafaa waa kitaabkii qaadiciya taasina wata qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala iyaga markii sidaa la tilmaamay wamaa arsalnaaka baa lihi nebi maxamedow wamaa arsalnaaka kumaanan dirin calayhim dushooda wakiilan xaalad mid xafidaya acmaashooda gaalada oo kafiil ah kaamaana yeelino sidaas kugumaana dirin wey annagu nadiiran wa bashiiran bashiiran wa nadiiran baa lagu dira qofkii ku adeeca jannada inuu galo qofkii ku caasiya naarta inuu galo wa rabbuka rabbigaaba aclamu ku ogaal badan oo caalim ku ah biman duulka fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ahaada iyo walardi ardooyinka nebinimada cidda mudan ilaahay wuxuu leeyahy annagaa og nubuwada iyo wixii kaloo khasaa'is biman fi samaawaati walardi oo guud ahaanba ah annagaa ku ogaal badan annagaa caalim ku ah waxay samaynayeen iyagu biman fi samaawaatidaas waxaa la ishaarayaa baa lagu leeyahy iyagaa waxay dhaheen lowlaa unzila calayna almalaa'ika malaa'ig baa naloo keeno haddii xagga cirka laga keeno haddii nebi la keenayo walardidana waxaa lagu ishaarayaa baa layidhi lowlaa nuzila haada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim ya laba ninoo iyagu la fiicnaa labadaa nin midkood maxaa loogu soo dejin waaye haddii cid lagu soo dejinayo waxyiga markaasaa ilahay wuxuu leeyahay naga og qaala tacaala ilahay wuxu walaqad xaqiiqee fadalnaa waan fadilnay bacda annebiyiina nebiyaasha barkood calaa bacdin bar kalaan ka fadilnay oo dheeraad ka siin horta nebiyaashu waa wada fadilan yihiin oo khalqiga kale waa ka sarreeyaan iyaga dhexdoodana barkood baa bar kale laga fadilay oo laga sarraysiiyey oo wax lagu gaar yeelay nebiyullaahi ibraahim oo kale khaliilnimaa la siiyey isagay khaas ku ahayd alkhulla waxa weeye khaliil raxmaan nebiyullaahi muuse oo kale waxa weeyaan wakallama allahu muusa takliiman kaliimullaahi nebiyullaahi sulaymaan oo kale mulki cadiimaa la siiyey mulki weyn aan cid kale cid la aan la siinin cid kale baa isaga la siiyey nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam alisraa walmicraaj baa la siiyey markaasaa waxaa laga dhigay sayid alawaliina waalaakhiriin ayaa laga dhigay oo ilaahay ka yeela wa aataynaa waxaanu siinay si gaara daawuudda nebi daawuud zabuura kitaabkii zabuur la dhihi jiray ayaa nebiyullaahi daawuud siinay ee xikmadaha badnaa nebi daawuud baa loo dhigay wa aataynaa daawuuda zabuura zabuur waa kitaabkaas weeyaan waxaa la tusaalaynayaa nebi daawuud fadiliddii la fadilay ilaa waqatala daawuud jaaluud sooma hayn hawshaas hawshaas inay tahay fadiliddaa la fadilay mulki keliya ilaahay inuu kitaab siiyey si gaara marka isaga loo xuso zabuurtaasna waxaa lagu sheegay baa layidhi nebi maxamed fadligiis iyo inuu khaatamu nebiyiina yahay ummadiisu inay khayrulumam tahay ardada ilaahay inay dhexli doonaan dadka saalixiinta ah waaba tanoo walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yariuhaa cibaadiya asaalixuun saalixiintu waa ummatu maxamed baa layidhi nebi maxamed ummaddiisa wey calayhi isalaatu wasalaam sidaas baa horay loogu sii sheegay baa waxyaalahaasaa ku yaallay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa aataynaa daawuuda waxaanu siinay zabuura zabuur baan u dhiibnay oo siinay baa ilahay marka zabuur waa kitaabkii nebiyullaahi daawuud ilaahay u soo dejiyey oo u dhiibay oo afarta kitaabo waaweyn dee mid ka mida weeyaan nabiyullaahi daawuud baa loo dhiibay waataynaa daawuuda zabuura qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedow udcuu u yeerta alladiina kuwa zacamtum aa sheegateen min duunihi ilaahay sokadiisa kuwaa sheegateen kuwaa u yeerta gaaladii baa lala hadlaya labadii mafcuul ay qaadan lahayd labadiiba waa go-an yihi waxa weeyaan maxaa sheegateen annahum aalihatun inay ilaah leeyihiin kuwaa sheegateen ilaahay sokadiis u yeertaba waa malaa'igtii waa nebi ciise waa cusayr waa intii ay ku sheegeen oo dhan falaa yamlikuuna ma awoodaan kashfa durri iyo wax kastoo ilaahay sokadiis ay ilaah ku sheegeen dhibaato feegidideed cankum xaggiinna ay ka faydaan ma awoodaan walaa taxwiilanna ma awoodaan dhibaatadii inay leexiyaan oo xawilaan oo intay idinka idinka qaadaan taxwiil waa xawilid weeye xawilaad in cid kale loo diro cid kale inay ciqaabkii dusha ka saaraan taxwiilkaasna ma awoodaan idinkamana qaadi karaan cid kalena ma dul saari karaan ulaa'ika kuwaas mubtada wey aladiina kuwaasoo yadcuuna ay u yeeranayaan yadcuuna u yeeranayaanoo ay caabudayaan labada macno way ku timaadaaye qabarkii halkan baa ridaysaaye kuwaas iyagu ay ilaahyada ku sheegayaan yabtaquuna iyagu waxay dalbayaan kuwaa la caabudayo iyagu waxayba dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah alwasiilata bayba dalbayaan wasiilo iyagaaba dhowaansho dalbaya ilaahay nebi ciisaan iyagu ilaahay ku sheegayaan iyo malaa'igtan iyo kuwaas iyagaaba ilaahay dhowaansho dalbaya wasiilo iyo qurbi bay dalbayaan ilaahay u dhowaadaan yabtaquuna waxay dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood intii kaa alwasiilata ayuhum baa dalbaya icraabaad baa jira icraabaadkaasna tafaasi macnayaal baa imaanaya kala duwan ayuhum koodibaa dalbaya ayuhum koodabaa dalbaya aqrabo dhowaanshaha badan kooda u dhowaanshaha badan kuwa iyagu ay caabudayaan kaa ilaahay isagaa wuxuu sii dalbayaa wasiilo iyo dhowaansho rabbi daaca iyo cibaado uu la yimaado isagiibaa dhowaansho dalbaya see isagii loo caabudayaa oo ay ilaah ugu sheegayaan ayuhum aqrabu kooda u dhowaansho badan kii u dhowaanshaha badan hadduu dalbayna kuwii kalena waaba la garanaya iyaguna sidoo kale wey wayarjuuna waxayna rajaynayaan raxmatahu naxariistiisa wayakhaafuuna waxayna ka yaabayaan cadaabahu tafsiir kalaa jiro oo ayuhum aqrabooda ku jira oo tafsiir isna weyn ah wayarjuuna waxayna rajaynayaan kuwaasi raxmatahu ilaahay raxmadiisa wayakhaafuuna waxayna ka yaabayaan oo ka baqayaan cadaabahu ilaahay cadaabkiisay ka baqayaan inna cadaaba rabbika rabbigaa cadaabkiisuna kaana wuxuu ahaaday maxduura ilaahay cadaabkiisu wuxuu ahaaday mid laga digtoonaada buu ahaaday in laga boqo oo laga digtoonaado mudan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa in min qaryat qaryo iyo magaalo ma jidho qarya ma jidho ilaa naxnu ilaa nax hadday jidhaaba naxnu hanagu muhlikuuhaa kuwii halaagayaa nahay qabla yowmi alqiyaamati qiyaamada yoomkeeda ka hor qaryadaa waa halaagaynaha qaryadan waxaa looga jeedaa baa layidhi alqaryata alkaafira magaalada kaafiradda ah dee dadka joogaa gaalo ah alqarya alkaafira iyo ahlu macaasiga magaaladooda dadka cisyaanka iyo xumaha iyo gaalnimada ku laran ee ku jira ilaa haddii ay qaryadaa jidhaba naxnu hanagu muhlikuuhaabaana kuwa halaagaya qabla yowmi alqiyaama oo amase mucadibuuhaa kuwa cadaabayaanahay cadaaban shadiida cadaab darnaan badan ayaan cadaabayna laba mid lagu samaynaya ilaahay inuu halaago oo la jirid gooyo isti'saal kulli baa la yidhahda dhammaan xididada loo saaro ama mucadibuuhaa cadaaban shadiidan ciqaab daran in la mariyo labadaa oo mucadibuuhaa cadaaban shadiida ilaahay wuxuu yidhi kaana daalika kaasina wuxuu ahaaday fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa masduuraa mid lagu sadareeyey oo lagu xariiqay ayuu ahaaday kitaabka waa kitaabkee waa lowxulmaxfuudka marka kaana daalika kaasi wuxuu ahaaday fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa lowxulmaxfuudka ama cinda allaahi ilaahay agtiisa masduuraa mid lagu sadareeyey ee lagu qoray ayuu kaasina ahaaday magaalo kasta oo noocaasa saasaa loo halaagaya magaalooyinka haddii cisyaankooda iyo xumahoodu uu bato sidaas unbay la kulmayaan waa la halaagaya ow mucadibuuha cadaaban shadiida labadaa mid unbaa ku dhacay qabla yowmi alqiyaama weeyaan kaana daalika fi lkitaabi masduura lamana dulmina iyagaa naftoodii dulmiyey waxaa weeyaan fadaaqat wabaala amriha wa kaana caaqibatu amriha khusraa sidaa weeyaan wa kam min qaryatin catat can amri rabbiha wa rusulih aayaadku sidaa weeyaan kaana daalika kaa oo ihlaag iyo tacdiibkaas cadaabkaas waxau ahaaday masduuran fi lkitaabi kitaabkaas waa laxulmaxfuudka ama fii cilmi illaahi mid la sugay ayuu ahaaday meeshaas de kitaab laxulmaxfuudkana wax looga tegey ma jiraan wax kasta halkaasaa lagu qoray oo lagu lagu lagu sugay weeyaan darsigaynu intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sawaab